halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay gebagabada zabuurka toddoba iyo lixdanaad oo aan la garanaynin ciddii qortay waxaannu idiin sheegnay in zabuurkanu uu yahay zabuur la qaadi doono marka zamanka uu dhammaado oo xilliga dhibka weyn leh laga gudbo waxaad mooddaa sawirka kiniisadda inaan lagu arki doonin zabuurkan laakiin waxay zabuurkan ugu jirtaa sida masaal tusaale ahaan waxaa ku qornaa zabuurka shan iyo afartanaad in kiniisaddu ay ahayd ama lagu masaalay boqoradda oo isku sharaxday dahabkii oofir haddaba sawirka kiniisadda waa kaasi waa markaa ay masiixa la joogta eh markaasoo uu xukumayo dunida zabuurka toddoba iyo lixdanaad waa zabuur waxyi ah wuxuuna ku jeedaa ama eegayaa wakhti ka dambeeya keenan oo ku sii jeeda wakhtiga boqortooyada zamanka ay talinayso boqortooyadaasi waxaad ku arkaysaa dunidii oo ilaah u soo noqonaysa oo toobadkeenaysa waana duni ilaah uu barakadeen doono oo dhulka darafyadiisa oo dhammina way ka cabsan doonaan ilaah waxaa sida ku qoran zabuurkan la qaadayaa habaarka waxaanan awoodaynaa inaynu qaadno qhasiidooyin ilaah ammaan ah oo qof waliba waxay awoodi doontaa inay qaaddo qhasiidooyinkaas ilaah ammaanka ah haddaba waxaa jira farqi u dhexeeya tafsiirka iyo isticmaalka qorniinka waxaan ka baqayaa in dad badan ay u leexdaan dhanka xikmadda iyo garashada markaan eego nimanka cilmiga tiyolojiyada ku takhasusay iyo macallimiinta baibalka kuwaasoo haatan ilaabay arrin sahlan oo sharci u ah garashada qorniinka sharciga sahlan wuxuu noqonayaa in qorniinka oo dhan aynu innaga leennahay laakiin qorniinka oo dhan innaga inaguma socdo zabuurkan innagaa leh ha yeeshee inaguma socdo ama inama quseeyo wuxuuna ina siinayaa aragti ah sida loogu baahan yahay inaan ilaah u adeegno waxaase suuragal ah in qaarkiin aad isweyddiisaan oo aad tidhaahdaan sidee baannu ugu arkaynaa zabuurkan inuu quseeyo hawsha qofka ilaah u adeegaya maadaama uu ka hadlayo wakhti ka dambeeya kiniisadda qaynuun weyn oo waxaa jira ku aadan fasiraadda cilmi sayniska oo tilmaamaysa kala duwanaanshaha tarjumaadda iyo isticmaalkeeda tarjumaaddu waa sharaxaad kooban oo meel ku socota waxaana taasi loola jeedaa in qorniinka uu u dhacayo halsi qorniinka wax waliba laguma sifayn karo taasoo adigu aad doonayso inuu u muuqdo waxaa kaloose jiri kara isticmaal qorninka uu leeyahay oo waadix ah inkastoo uu ku soo biyashubanayo tarjumada ama tafsiirka haddii tafsiirkaasu uu saxiix yahay si kale ayaa loo sharaxi karaa oo haddii aad booqato myuusyamyada qaar oo waaweyn waxaad ku arkaysaa jawharado laysku dardaray oo dad ay ka dhinteen oo wax sheegta la waayey markaasaa laga dhigayaa wax weyn korka markaad ka eegto jawharadahaasi way qurxoon yihiin laakiin innaba adiga anfac kuuma leh marba haddii aan inta la jarjaro faraha ama dhegaha dumarka aan lala ekaysiinaynin haddaba qorninku waa la mid oo markii la doonayo inuu macaani yeesho waa in uu jiro macaani qaas ahaaneed ee uu leeyahay meel uu tibaaxayo qorninku waa in la habeeyo waxaana loola jeedaa in la tafsiiro waa in lagu cabbiraa khibradaha qofka waxyaabaha ceenkaasi ah ayaa noqonaya isticmaal ama ficil waxaa jira hal hees odhanaya kab waliba cag bay leedahay markaasina haddii aad ku timaado zabuuradaha qaar oo ay niyadahaaga la hadlaan oo ilaah uu kugula hadlayo iyaga oo dhan markaa farriin baad ka helaysaa zabuurkaasi kaasoo aad noloshaada la isticmaalayso tusaale ahaan kitaabka muujintii ciise masiix loo muujiyey ee yooxanaa wuxuu ka hadlayaa toddobada kiniisadood ee aasiyada yar farriintaas waxay leedahay fasiraad qusaysa dadka deegaankaas deggan iyo weliba isticmaal ku jaango'an isla deegaankaas wuxuuna farriintiisa ku soo gebagabaynayaa maqla waxaana loo soo jeedinayaa kuwa dhegaha leh haddii aad dhega leedahayna waa lagula hadlayaa qudhaada kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa kaloo jira arrin aynu kala soo baxayno oo shakhsi ah markii aynu eegayno farriimaha ku saabsan toddobada kiniisadood markaana waxaan leeyahay zabuurkan toddoba iyo lixdanaad ma ahan mid howlwadeennadu ay leeyihiin ha yeeshee waxaa ku jira qaynuunno waaweyn oo quseeya adeegga howlaha ilaah aynu aniga iyo adigaba u qabanayno ha yeeshee haatanna aynu soo koobno arrimo badan oo xiise leh oo zabuurkan uu ka hadlayo haddaba waxaa halkan lagu isticmaalay ooraahda leh ilaahuna barakadee ilaa iyo saddex goor rabbiga ammaana ayaa iyana lagu soo noqnoqonayaa afar goor waxaa halkan yaalla saddex hormo oo markaa ay eegaan zabuurkan ay u soo baxayso saddex aragti oo kala duwan kow hormada koowaad waxay leeyihiin ilaah shan iyo toban goor baa halkan lagu soo qaadanayaa oo saddexnimada rabbaaniga ah ayaa weliba lagu soo qaatay labo hormada labaadina waxay leedahay qaranka israa'iil ayaa lix goor lagu soo qaadanayaa marka zabuurluhu uu leeyahay na barakadee ama hana iftiimiyo saddex hormada saddexaadina waxay leedahay qaramada ayaa waxaa laynoo sheegay sagaal goor oo taasina waxay ka micno tahay qaramo iyo qowmiyado kala duwan oo dabaqado kala duwan leh waana aniga iyo adiga oo kale waxaad ogaataa sida zabuurkani uu ku bilowdo haddaan markii ugu horraysay idiin soo xiganno zabuurkan toddoba iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore ayaa waxaa ku qoran sida tan ilaahuw noo naxariiso oo na barakadee oo wejigaaguna hana iftiimiyo aayaddan waxay ka hadlaysaa saddexnimada rabbaaniga ah waxaanay ka hadlaysaa barakada saddex laaban ee ilaah uu siin doono qaranka reer banu israa'iil markaasoo uu ku hoggaaminayey cidlada wakhtigii nebi muuse waxaa haddaba barakooyinkaasu ay ku qoran yihiin kitaabka afraad ee nebi muuse oo loo yaqaanno tirintii cutubka lixaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan rabbigu ha ku barakadeeyo oo ha ku dhowro rabbigu wejigiisa ha kugu iftiimiyo oo ha kuu roonaado rabbigu jaahiisa kor ha kugu qaado oo nabadna ha ku siiyo waxaa lagu macneeyaa jaaha meesha tan lagu sheegay kii masiixa ilaah oo saddex jago haysta waa marka koowaade waa masiixa marka labaadna waa wiilka ilaah marka saddexaadna waa badbaadiyaha marka waxaannu inta ku haysannaa barakooyin saddex laaban oo kala ah iyana ilaaha aabbaha ah wiilkiisa masiixa iyo ruuxa quduuska ah haddaba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabka tirintii cutubka lixaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo sidaas waa inay magacayga u saaraan reer banu israa'iil oo anna iyaga waan barakadayn doonaa markaa ducadan wadaaddada waxaa loo soo kaamilayaa wakhtiga dhammaadkiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka toddoba boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka toddoba iyo lixdanaad aayaddiisa labaad waxaa qoran sida tan in jidadkaaga laga ogaado dhulka quruumaha oo dhan dhexdoodana laga wada ogaado caafimaadkaaga wax badbaadiya haddaba dunidu heli mayso barako ilaa reer banu israa'iil lagu soo celiyo dhulkeeda welibana ilama ahan in haatan ay tahay wakhtigii dhulka lagu soo celiyey oo duniduna ay barako helayso laakiin waa marka sayidku uu dhulka ku soo celiyo markii taasu ay dhacdo israa'iil waxay awoodi doontaa wixii ishaaciye ah waa nebi ishaaciye uu kaga hadlay kitaabkiisa cutubka sagaal iyo afartanaad aayadda saddex iyo tobanaad baalka sagaal boqol lix iyo soddon ee axdigii hore wuxuu yidhi sida tan samooyinkow heesa oo dhulkow faraxsanow buurahow heesku dhufta waayo rabbiga dadkiisii wuu qalbi qaboojiyey oo kuwiisa dhibaataysanna wuu u naxariisan doonaa isla cutubka sagaal iyo afartanaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban ayaa iyana leh laakiin siyoon waxay tidhi rabbiga waa iga tegey oo sayidku waa i iloobay miyaa naagu ilmaheeda nuuga iloobi kartaa inayan wiilkii uurkeeda ka soo go'ay u naxariisan mindhaa kuwaasu way iloobi karaan aniguse ku iloobi maayo bal eeg waxaan kugu calaamadeeyey calacalaha gacmahayga oo dembiyadaaduna had iyo goorba way i hor yaalliin haddaba hadalladaas ilaah baa ku leh dadkiisa reer banu israa'iil si kastoo haddaba adigu aad u arkayso macno ma leh ha yeeshee anigu waxaan ogahay in hadallada rabbiga uu yidhaahdo uu dhab ahaan u samayn doono haddaan horay idinku sii wadno zabuurkii toddoba iyo lixdanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaa qoran sida tan ilaahow dadyowgu ha ku ammaaneen dadyowga oo dhammu ha ku ammaaneen quruumaha ha farxeen oo ha gabyeen farxad aawadeed waayo dadyowga waxaad ku xukumi doontaa caddaalad oo quruumahana dhulkaad ugu talin doontaa haddaba waxaa inta inoogu qoran ballan caaqiba leh oo ilaah uu siiyey beri hore nebi ibraahim wuxuu yidhi quruumaha oo dhaniba adigay kugu barakoobi doonaan sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka laba iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex markii koowaad ee sayid ciise masiix u yimid dunida wuxuu caddeeyey in badbaadadu ay ka timaado yuhuudda ha yeeshee marka xiga ee sayidkeenna dunida uu ku soo laabto dunida oo dhan waa la badbaadin doonaa wakhtiga ugu weyn ee badbaadada sidaan rumaysanahay wuxuu dhici doonaa mustaqbalka markaana qidcada kore ee aynu soo akhrinnay ayaanay suuragal ahayn wakhtigan xaadirka ah inay tilmaamayso lamana kaamili doono ilaa laga gaaro wakhtiga marka zamanka uu dhammaado ah marka qidcadanu ay ahaan doonto ishaaciyah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka lix iyo lixdanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan oo waxaan dhexdooda ka taagi doonaa calaamad oo kuwooda baxsan doonana waxaan u diri doonaa quruumaha kuwaasoo ah tarshiish iyo fuul iyo luudka qaansadaxooda iyo tubal iyo yaawaan iyo gasiiradaha fog oo aan weligood warkayga maqal oo aan ammaantaydana arag oo iyana ammaantayday quruumaha ka dhex sheegi doonaan maalintu haddaba way imaan doontaa marka dunida oo dhan la beddeli doono oo la badbaadin doono haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubka toddoba iyo lixdanaad aayaddiisa shanaad ee kitaabka zabuuradda waxaa qoran sida tan ilaahow dadyowgu ha ku ammaaneen dadyowga oo dhammu ha ku ammaaneen haddaba dhegaystayaal ujeeddadii ilaah waa maxay miyaa haddaba reer banu israa'iil dhulkooda lagu soo celin doonaa waxaan haddaba idinku leeyahay waa nacasnimo in aad loo jeclaysto ama la doono in dalkaasi lagu soo celiyo balse waxaad mooddaa inaanay doqonnimo ahayn in dunida la soo hanuuniyo waayo kiniisaddu ku keeni mayso wacdiskeeda inay boqortooyo majaraha u dhigto taasina waa hubaal warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa inoo caddaynaya oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad sida tan walaalayaalow anigu dooni maayo inaad jaahil ka ahaataan qarsoodigan waabase intaas ood iskibrisaan adkaan aan dhammayn baa ku dhacday reer banu israa'iil ilaa tirada buuxda oo quruumuhu soo gasho waxaa la leeyahay reer banu israa'iil si buuxda dhulka u geli maayaan ilaa quruumaha laga helo tiro buuxda oo masiixiyiin ah oo hadalka rumaysta haddaan horay idinku sii wadno aayadda lixaad ee cutubka toddoba iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan dhulku wuxuu soo saaray midhihiisii waxaa ina barakadayn doona ilaah oo ah ilaaheenna qudhiisa haatan waxaa dhulka laga qaadayaa habaarka dembiga sidaad arkaysaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda ugu dambaysa ee zabuurka toddoba iyo lixdanaad waa aayadda toddobaad baalka toddoba boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaa ku qoran sida tan ilaah waa ina barakadayn doonaa oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna way ka cabsan doonaan isaga waxaan haddaba idiin sheegayaa intaasu ay tahay arrin ahmiyaddeedu ay sarrayso sidaan rumaysanahay kaba soo qaad inaan kugu idhaahdo waa maxay danta iyo ujeeddada hawsha masiixa maxaa jawaabtaadu ay noqonaysaa dhegaystow jawaabtaadu haddaba waxay noqonaysaa danta hawsha masiixa aynu u wadno waxa weeye inaan nafa badbaadinno aniguse waxaan odhan lahaa danta ilaah ma ahan in nafa la badbaadiyo oo qura qofba si buu kaga jawaabi lahaa isagoo soo xiganaya kitaabka quduuska ah waxyaabihii laynoogu sheegay maadaama jawaabahaasi oo dhan ay run wada noqon karaan ayaan wacyiga aasaasiga ahu noqonaynin in nafa la badbaadiyo in dadka la wacdiyo in injiilka la baafiyo oo keliya waxaase weeye sida zabuurluhu uu leeyahay haddii aan isugu kiindaro aayadda shanaad iyo aayadda toddobaad ilaahow dadyowgu ha ku ammaaneen dadyowga oo dhammu ha ku ammaaneen ilaah waa ina barakadayn doonaa oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna way ka cabsan doonaan isaga danta weyn ee mucayinka ahi waa taasi oo waa marka hore in ilaah la ammaano iyo in dadka oo dhaniba ay ka cabsadaan haddaba in la wacdiyo in nafa la badbaadiyo in injiilka la gaarsiiyo meel waliba waxay intuba leeyihiin ahmiyad sare oo waxay ugu dambaynta keenayaan in la gaaro danta ilaah oo ah in dadyowgu ilaah ay ammaanaan dadyowga oo dhammu inay ilaah wada ammaanaan waxaan isleeyahay hadafka nolosha dunidanuba waa in loo shaqeeyo sidii taasu ay ku dhici lahayd oo dadka dunida oo dhaniba ay u ammaani lahaayeen ilaaha weyn ee laga cabsado oo ah ilaahii nebi ibraahim nebi isxaaq nebi ismaaciil nebi yacquub oo weliba ah ilaahaaga iyo in la darajeeyo masiixiisa mar kasta oo aynu dadka ku wacdinno ilaah ayaannu ilaah ammaanaynaa waxaannu ammaanaynaa ilaah weliba markii layna badbaadiyo ha yeeshee danta kama dambaysta ah waa in ilaah la ammaano waxaa haddaba intaasi ku soo ekaanaya dhegaystayaal zabuurka toddoba iyo lixdanaad waxaanan iminka bilaabaynaa kan siddeed iyo lixdanaad oo mawduuciisa uu yahay furashada ku jirta boqortooyada waxaa haddaba jira zabuur furasho iyo guul leh oo inta yaalla waxaanse boqortooyadii ku aragnay zabuurkii toddoba iyo lixdanaad waxaase intaa aynu ku arki doonnaa boqorka ammaantiisa iyo xooggiisa waxaan weli ku dhex jirnaa xigashada kitaabka zabuuradda waxaanan eegaynaa zabuurka siddeed iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaaha sare joogsado oo cadaawayaashiisuna ha kala firdhaan kuwa nacabuna hortiisa ha ka carareen markii aad u fiirsato aayadda ayaad ogaanaysaa in zabuurluhu waa nebi daa'uude uu soo xiganayo kitaabka tirintii cutubka tobanaad aayadda shan iyo soddonaad maalin waliba marka israa'iil ay diyaar u tahay inay bilowdo socodka cidlada ay ku dhex marayaan ayaa nebi muuse wuxuu odhan jiray rabbiyow sare joogso oo cadaawayaashaadu ha kala firdhaan kuwa ku nacibuna hortaada ha ka carareen waxaana zabuurkaasi uu noqonayaa mid wanaagsan oo innaguna aynu safarkeenna noloshan ee maalin waliba aan ku bilowno waa zabuur ammaan iyo guul leh haddaan horay idinku sii wadno kitaabka zabuuradda cutubka siddeed iyo lixdanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan ilaah u gabya oo magaciisa ammaan ugu gabya kan lamadegaanka dhex mara jid weyn u fala magaciisu waa yaah ee hortiisa ku reereeya haddaba rabbiga u gabya ama ammaana dhegaystayaal waxaanad zabuurado ammaan ah ugu tirisaan magaciisa haddaba dadku maanta ilaah ma ammaanaan oo si been ah ayay magaciisa u hadal qaadaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka cutubka siddeed iyo lixdanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan xeryaha idaha miyaad iska dhex jiifaysaan sidii baadad qooley oo lacag lagu dahaaray iyo baalasheeda oo dahab cas lagu dahaaray haddaba haatan wuxuu leeyahay xeryaha idaha deboorah ayaa iyana isla eraygaasi isticmaalaysa oo waxay leedahay sida ku qoran xaakinnada cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan maxaad xeryaha idaha u fadhisay inaad maqasho biibiilaha idaha u yeedhaya biyomareenka reer rubeen agtiisa aad baa qalbiyo loogu baaray waxaa markaasi hadalkan loogu shaabadeeyey qabiilka reer ruubeen oo qayb ka ahaa reer banu israa'iil waayo ruubeen wuxuu ka hadhay dagaalkii markii aad u fiirsato labada aayadoodba waxay sharaxaad ka bixinayaan xaalad juuc iyo caajis miiran ah oo uu nafjeclaysi la socdo zabuurkanna sidaas buu tibaaxayaa oo israa'iil weliba go'aan ma gaarin oo ficilku ma qaadan go'aankii ilaah marka uu leeyahay sidii baadad qooley oo lacag lagu dahaaray ayaa qooleydu ay matalaysaa allabarigii masiixa zabuurkan waxaa markaasi loogu yeedhi karaa zabuurka sama'aadista maadaama uu weliba jiro aayad ka mid ah zabuurkan oo lagu soo xigtay warqaddii reer efesos cutubka afaraad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed wuxuu yidhi markuu kor u baxay ayuu wuxuu qabtay oo kaxeeyey kuwii maxaabiista ahaan jiray wuxuuna dadka siiyey hadiyado haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka siddeed iyo lixdanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan adigu kor baad u baxday oo waxaad qabatay oo kaxaysay kuwii maxaabiista ahaan jiray oo waxaad hadiyado ka qaadatay dadka dhexdiisa iyo xataa caasiyiintaba in rabbiga ilaaha ahu halkaasi joogo aawadeed markii haddaba sayid ciise masiix uu samada galay kadib dhimashadiisii ayaan u malaynayaa inuu laba waxyaabood sameeyey marka ugu horraysa wuxuu isaga geeyey samada iyadoo ay la jiraan quduusiintii hore ee jannada ku jirtay ilaah wuxuu iyaga ku badbaadiyey badbaado uu horay ugu qadimay laakiin sayidkeenna wuxuu bixiyey qiimihii furashada lahaa iyaga markii uu iskutallaabta ugu dhintay haddaba sayidku wuxuu iyaga hor keenay ilaah marka labaad wuxuu hadiyad siiyey dadkii dunida si maanta shaqadii uu dhammeeyey uu hadiyad ahaan ugu siiyo kuwa isaga rumaysan markaana qof waliba oo ku jira jidhka masiixa wuxuu leeyahay hadiyad mana ahan in kulli hadiyaduhu ay isku mid yihiin dabcan markaana waxaa loola jeedaa in hadiyaduhu ay kala ceenceen yihiin waana zabuur wanaagsan bilxaqiiqa haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurka siddeed iyo lixdanaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaa qoran sida tan laakiinse ilaah wuxuu wax ku dhufan doonaa madaxa cadaawayaashiisa iyo dhalada timaha leh oo kan xadgudubyadiisa ku sii socdaba sayidku wuxuu yidhi waxaan iyaga ka soo celin doonaa xagga baashaan oo waxaan ka soo bixin doonaa badda moolkeeda markaad u fiirsato aayadahaasi waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan guusha ammaanta leh ee mustaqbalka ninka halkan lagu sheegay oo lagu tilmaamayo dhalada timaha leh waa kan masiixa mucaarada marka la eego waxa kan masiixa mucaarada uu isku dayi doono ayaad arkaysaa inuu ka gaabin doono inuu booskiisa qaato ilaah wuxuu dadkiisa ka soo dhex bixin doonaa dhulka meelaha ugu hooseeya waxaana taasu ay ka hadlaysaa soo celinta israa'iil haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal waa baalka toddoba boqol iyo konton ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan waxaa jooga benyamin yar oo ah taliyahooda iyo amiirada reer yuhuuddah iyo guddigooda iyo amiirada reer sabuluun iyo amiirada reer naftaali aayadahanu waxay ka hadlayaan reer banu israa'iil waxaa haddaba jira kuwo leh ama rumaysan in ingiriisku uu ka mid yahay reer banu israa'iil waxaa haddaba jira tafsiirada qaar oo laga badbadinayo sida kuwaas oo kale marka uu leeyahay zabuurluhu benyamin yar ayuu ula jeedaa qabiilka reer benyamin
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin